أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa habeennimo talaado ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shanta bisha shacbaan sannadda kunaaarboqoafartanka hijri maalmaha ramadaanka ee ina soo aadan waxaa inooga harsan dhowr iyo labaatan maalmood ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna faaf reebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa aydu ku maqli doontaan hadduu allah ka raali noqdo waxaa ka mid noqon doona saddex ka mid ah dowladaha saamaynta ku leh loolannada isdiiddan ee geeska afrika oo yeeshay kulan looga hadlayay arrimaha soomaaliya iyo suudaan kulankaas oo lagu gorfeeyey amniga badda cas haddaba maxaa kulankaas ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya oo lacag baad ah duldhigtay qof walba oo ka dhoofaya garoonka diyaaradaha muqdisho muxuu yahay mashruucan ay ku xoolaysanayaan xigtada murtad xasan garguurte barnaamijka faafreebka sidoo kale caawa waxaydu ku maqli doontaan اللي في الصين بقى عملوا حاجة تانية الصينيين عملوا حاجة كانت آه، رهيبة جدا خدوها من كرات الدم من خلايا الدم نفسها وعملوا لها تكنولوجي بحيث انها طلعت من خلايا تانية وبدأوا يدوها dhegaystow maxaad ka og tahay in mid ka mida noocyada sokorowga loo helay xal kama dambays ah iyo dadyow daweyntaas loo sameeyey oo lagu guulaystay isla markaana la soo bandhigay waxaad barnaamijka faafreebka ku maqli doontaan insha allah waddammada laga sameeyey hawshaas horumarka ah iyo warbixin aynu ku falanqayn doonno arrimahaas sidoo kale barnaamijkeenna faafreebka caawa qodobada eedu ku maqli doontaan waxaa ka mid a oo xagga horumarka dacwada ah madaaristan iyo macallimiintan iyo la ta'hiilinaya madaarista la furaya ka mid ah iskuullahaas oo soo kordhay iyadana oo la furay oo deegaana qaar laga furay oo degmada qoryoolikoda afra laga furay farsuulio haddama dildhisay maxay yihiin horumarrada dhanka dacwada tacliinta iyo waxqabadka bulsheed ee ka jira wilaayada shabeellada hoose waxaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa waraysi ay andalus la yeelatay sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sidoo kale caawa barnaamijka waxaydu ku maqli doontaan lafna ma haya hadeertaana kulli waxay la tahay iyagaaba hadeertaana adaa arki ma arki doona maqli doona hadeertaas oo lagu kala duwo kale ayaa aynan uga cararin mashruucii macaawisleyda igu sawirta ahaa ee ay ka macaasheen madaxyaweynta riddada oo meel uu ku soo dhammaaday aan la garanayn iyo maleeshiyaadkii maliibaanayaasha lagu liibaanay oo dayro iyo darxumo waxaanan ahayn ka waayay jaxiimadii lagu shiday waxaad barnaamijka caawa ku maqli doontaan xaaladaha dhabta ah ee haysta macaawisleyda iyo firxadkooda toobadkeenayaal ah oo ku faafaya wilaayaadka islaamiga waxaad barnaamijka ku maqli doontaan waraysi arrimahaasi ku saabsan barnaamijka aniga ayaa idinla socodsiinaya waxaa igala qaybgelaya walaalaha maahir bashiir dhegaystayaasheenna ku kala sugan wilaayaadka islaamiga ah waxaay nagala socdaan xarumaheenna kala duwan ee al-andalus ee ku yaalla gobollada dalka halka dhegaystayaasheenna caalamkana ay inagala socdaan mareegaha internetka ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna faaf reebka wararka
أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه
waa hagaag dhegaystayaal sida qodobada barnaamijkeennaba caawa eedu ku maqlayseen waxa aad ku soo dhowaataan nuuc ka mida sokorowga oo loo helay xal kama dambays ah haddaba nuucyada sokorta ee dadka ku dhacda nuucee ayuu ka yahay xanuunkan waxaa warbixintan si gaar ah inoogu eegaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi haye ilyaas
xanuunka sokorta ama macaanka waa mid ka mid ah kuwa ay sida aadka ah ula dhiban yihiin dadyow fara badan oo ku nool daafaha caalamka weliba iyadoo aysan ku xirnayn wax da' ah shan iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay waxay bahda caafimaadka caalamka ay baadigoob weyn ugu jireen sidii xal loogu heli lahaa sokorta gaar ahaan nooca koowaad haddaba waxaan warbixintan ku eegi doonnaa tajrubo ay sameeyeen qaar ka mid ah waddamada ugu waaweyn caalamka taa oo sida ay sheegeen lagu guulaystay sida lagu warramayo waddamo ay ka mid yihiin maraykanka shiinaha iyo sacuudiga ayaa soo bandhigay bukaanadii ugu horreeyey oo ay ku sameeyeen qalliinka qanjirka ganaca ee loo yaqaano bankerias kaas oo lagu beerayo unugyada u shaqeeya sida kuwa beteselska oo kale kuwaas oo dhiigga ka xakameeya sokorta middan ayaa lagu sheegay in bukaanno badan ay uga maarmi doonaan iskudurista cirbadda insuliin kuwaas oo muddo badan la dhibaataysnaa xanuunka sokorta gaar ahaan nooca koowaad isbitaalka iyo jaamacadda magaalada jikago ayaa soo bandhigtay ilaa saddex bukaan kuwaas oo la ildarnaa xanuunka sokorta ayna ku sameeyeen qalliinka ganaca mid ka mid ah bukaanada ayaa la sheegay in lagu guulaystay obereshinkiisa midna waxa uu hadda iska yareeyey isticmaalka cirbadda insuliinta halka qofka saddexaadna lagu jiro sidii looga soo saari lahaa natiijo wax ku owl ah marlina goldel waa haweenay ka mid ah saddexdii bukaan ee uu soo bandhigay isbitaalka jikago waxayna sheegtay in ay ku caafimaadday qalliinkii loo sameeyey dhanka kale haweenaydan ayaa sheegtay inay la xidhiirtay ilaa saddex dhakhtar oo ay la wadaagtay natiijada ka soo baxday tijaabadan caafimaad iyadoona kadib iimail u dirtay xarunta caafimaadka ee jikago oo ay xaaladdeeda guud uga warbixisay I emailed the University of Chicago and essentially just wrote out my entire life story and just saying, please help, I've, I've had enough.
Dhanka Riyaad ee dalka Sacuudiga, isbitaalka Melig Faysal iyo xaruntiisa cilmi-baarista ayaa sameeyey qalliinkoodii ugu horreeyey ee ganaca iyagoo isticmaalaya tiknolojiyadda robotka, waana sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee dalkaasi. qalliinkan ayaa lagu sameeyey bukaan dhallinyaro ah oo qabay xanuunka sokorta gaar ahaan nooca koowaad kaas oo hadda lagu warramayo in uu ka baxay dabankii sokorta wixii qalliinka ka dambeeyana uusan u baahan adeegsiga cirbadda insuliin waana mid muujinaysa ayay wakaaladdu leedahay awoodda hal-abuurnimada caafimaadka ee casrigan taas oo sare u qaadi karta tayada nolosha bini'aadamka isbitaalka melig faysal ayaa sidoo kale sheegay in bukaankan uu ahaa mid la daaladhacaya sokorowga nooca koowaad iyo dhibaatooyin kale oo daran oo ay ka mid yihiin howlgab ku yimid keliyaha midaas oo mar xitaa ku sababtay in lagu sameeyo qalliinka keliyaha inkastoo qalliinkaas lagu guulaystay bukaanku waxaa weli ku socday la daaladhaca uu la daaladhacaya sokorowga isagoona la xidhiiraya dhakhaatiir kala duwan wakhtigaas waxaana calaamadaha uu qabay ay ka jawaabi waayeen daaweyntii caadiga ahayd waana sida ay sheegtay xaruntan caafimaad qalliinka ganaca ayaa sidoo kale lagu tilmaamaa inuu yahay xalka ugu waxtarka badan ee wax looga qaban kara xanuunkan iyo in la hagaajiyo tayada nolosha bukaanka habka qalliinka ee loo isticmaalayo tiknolojiyadda robotka ayaa lagu warramayaa inay tahay midda ka qayb qaadanaysa in sidii la doonaya loogu guulaysto qalliinkan midaas oo yareynaysa khatarta qalliinka iyo wakhtiga bogsashaduba xarunta cilmi-baarista ee isbitaalka melig faysal ayaa sannadkii waxa ay ku guulaysatay qalliinkii ugu horreeyey ee qolfoofka wadnaha iyo mid kale oo dhanka beerka ah oo uu ku guulaystay isagoo adeegsanaya isla aaladda robotka dhakhtarka ku takhasusay qalliinka keliyaha iyo beerista bankiriyaaska doctor xasan alciid ayaa ka hadlay xaaladda bukaanka iyo nooca qalliinka ay u adeegsadeen هذه أول عملية زراعة بنكرياس في المنطقة كاملة تعمل بجراحة الروبوت وهي عملت في مستشفى bukaanku wuu bad qabaa cisbitaalkana waa uu ka baxay gurigiisa ayuu aaday guud ahaan cudurka sokorowga meesha ayuu ka baxay umana baahna mar kale inuu qaato cirbadda insuliin dhakhtarka oo la weydiiyey farqiga u dhexeeya in qalliinka si toos ah loo fuliyo iyo in aalad la isticmaalo ayaa ku jawaabay tallaalidda ganaca ama dib u habaynta macmalka ah waxaa loo adeegsadaa bukaannada qaba nuuca koowaad ee xanuunka sokorowga laakiin horey camaliyadda waxay u ahayd mid si toos ah loo furayo meel weyn waxaana ka jiray caqabado badan iyo marka aad la tacaamulayso xubinka ganaca qudhiisa iyo markii aad gacan ula tegayso xubinka ganaca qudhiisa waxayna taasi keenaysaa inuu meesha ka baxo xubinkii ganaca shayga labaad waxa uu ahaa markaad guda gelayso oo aad gaadhayso xididada iyo aroorayaasha dhiigga iyadu taas waxay ahayd caqabad kale marka la furayo ganaca sidoo kale waxay u baahan tahay in meel la furo taasina wakhti badan ayay qaadan jirtay bukaankana wuxuu la kulmayey xanuunno badan iyo waxa uu u baahnaa inuu muddo soo caafimaado iyadoo ay waxyeelladu qayb ka ahayd gacanta qofka camaliyadda robodka looma baahnayn in bukaanka lagu sameeyo furitaan weyn ama camaliyad weyn keliya camaliyaddu waxay u baahan tahay meel yar oo laga galo ganaca iyo awoodda gaaritaanka xidmaha iyo aroorayaasha dhiigga iyo wakhtiga bukaanka ku soo bogsanayo iyo wakhtiga uu kaga baxayo cisbitaalka oo ah muddo gaaban وزمن التعافي آه، سواء كان من الالم او آه، القدره على الحركه الخروج من المستشفى يكون اقصر بكثير aan markan eegna dhanka shiinaha oo isagana ku guulaystay in la abuuro ganaca daaweynta stem cell waxay beddeshaa nooca koowaad ee sokorowga waana sida lagu sheegay daraasad cusub oo looga hadlaya daaweynta xanuunka sokorta gaar ahaan heerka koowaad cilmi baarayaasha fadhigoodu yahay tianje ferese central hosbital iyo jaamacadda nankaye tianje ee dalka shiinaha ayaa haweenay shan iyo labaatan jir ah oo qabtay nooca koowaad ee sokorta waxay ka qaateen unugyo baruur ah waxayna ka soo saareen kiimika u shaqaynaysa ama awood u leh inay jirka ula dhaqanto sida unugyada steam boller botent oo ah nooca unugyada awoodda u leh inay kobciyaan unugyada kale ee jirka waxaana iskudaygaas lagu abuuray waxa loo yaqaana slate saliis oo ah unugyada ku dhex jira xubinka ganaca ee soo saara insuliinta jirka sida lagu warramayana waa mid isku dheelatirta heerka gulukosta ama sokorta ku jirta dhiigga cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in haweenaydan aysan u baahnayn cirbadda insuliinta qiyaastii laba bilood iyo bar waana kadib markii ay sameeyeen hawsha beerista ganaca iyo sidoo kale markii ay sanad jirsatay oo aysan weli u baahan adeegsiga cirbaddan nooca koowaad ee sokorta waa natiijo xaalad ka timaada difaaca jirka taasoo keenta in la burburiyo unugyada gudaha ganaca midaas oo keenta in sokorta dhiigga mar walba fadhiya ay sare u kacdo waana mid sababi karta dhibaatooyin ku dhaca xiidmaha dhiigga indhaha keliyaha iyo neerfayaasha haddii dhibtu ay sii ballaarata ayaa lagu warramayaa in ay keeni karta howlgab ku yimaada beerka iyo xiidmayaasha taasoona sii kordhinaysa xaaladda sokorowga doctor khaalid cabdulcasmi oo ah khabiir ku takhasusay cudurrada guud ayaa tallaabadan shiinaha uu sameeye waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid wax ku owl ah kana wanaagsan waddamada kale ee isku dayey arrinkan kuwaas oo unugyada dawada loo isticmaalo ka soo qaadi jiray dadyow kale oo ka caafimaad qaba xanuunka sokorta middaa oo keeni karta dhibaatooyin fara badan balse hadda shiinaha waxa uu sameeyey in unugyada difaaca jirka uu ka soo qaado isla qofka la xanuunsanaya xanuunka sokorta dibna loogu abuuro isla ganaca bukaanka taas oo sababi karta in bukaanku xaaladiisa caafimaad ay dib u soo laabato ال- اللي في الصين بقى عملوا حاجه تانية الصينيين عملوا حاجه كانت آه، رهيبه جدا خدوها من كرات الدم من- من خلايا الدم نفسها وعملوا لها تكنولوجي بحيث انها طلعت من خلايا تانية وبداوا يدوها آه، للمريض المريض الحمد لله اتحسن وما بقاش محتاج ادويه بعد ما كان بياخد ايه آه، بياخد الانسولين وهو خلي بالكم بس عشان التكه
bishii juun ee sannadkii tegay laba kun afar iyo labaatan shirkadda daawooyinka ee firtakis ayaa shaaca ka qaaday natiijooyinka laga gaaray tijaabada caafimadeed ee marxaladda koowaad iyo marxaladda labaad ee daaweynta stem cell iyadoona arrinkaas ka hor caddaysay shirweynaha sayniska ee siddeetan iyo afaraad ee ururka macaanka maraykanka insulin waa hormoon jirka ka caawinaya nidaaminta heerka sokorta ee dhiigga isagoona ka dhigaya in heerarkaas ay noqdaan kuwo caafimaad qaba bankeriyaska ayaana soo saara hormoonkan waxa uuna si caadi ah u sii daayaa qiyaaso kala duwan oo ku xiran heerka sokorta dhiigga ee ku jirta wakhti kasta. Nooca koowaad ee sokorowga waa markii jirku aanan soo saarin insulinta, halka sokorowga nooca labaad ay tahay xaalad kale oo markii jirku uu waayo awood si hufan u isticmaali karta insulinta, ama marka qanjirka bankriyaska uu soo saaro insulin, laakiin jirku uusan si fiican uga jawaabin insulinkaas. Tani waxay keentaa in heerarka sokorta dhiigga ay kordhaan. middaa oo marka dambe sida lagu warramaya halis gelin karta caafimaadka qofka boqolaal milyan oo qof oo ku nool daafaha caalamka ayaa la ildaran xaaladdan joogtada ah tajrubadan cusub ee aan ka soo warbixinnay ayaase la saadaalinayaa in ay noqon doonto beddiilka cirbadda ay adeegsadaan inta badan dadka la dhiban xanuunkan
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal qaybihii hore ee barnaamijkeena faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qodobo kale ayaa inoo soo socda dhegaystayaal hase yeeshee ee markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalheynta oo aalaaba aad oga barateen inaydu ku maqashaan barnaamijkeena faafareebka wararka waxaan inoo soo jeedinaya walaalkeen maahir maxamed haya maahir maxaa cusub waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinada ku daabacan mareegta waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen deegaanka harazuki oo ah deegaan u dhexeeya degmada ceelqaalow iyo magaalada warguduudo ee gobolka mandheera waxay nolosha kusoo qabteen shan mas-uul oo ka tirsan maamulka riddada ah ee kenya ugu magacaaban gobolka mandheera kuwaas oo kale ah cadow cabdulle maxamed guddoomiyihii hore ee magaalada warguduudo maxamed nuur xaaji guddoomiyaha deegaanka jajaboole cabdi xasan surre guddoomiyaha deegaanka qurac madoobe maxamed xasan kulmiye guddoomiyaha magaalada warguduudo qaybta bari ibraahim gaabow cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka qaybta bari ee magaalada wargaduudo shanta mas-uul ee mujaahidiintu nolosha ku qabteen ayaa la socday gaari nooca raaxada ah iyaga iyo gaarigooda waxay ku wada jiraan gacanta mujaahidiinta kolonyeer salibiyiin kenyaan ah ayaa gurmad ahaan uga soo baxay magaalada wargaduudo waxaana la beegsaday qarax waxaana laga gubay gaari beeba ah halkaasoo ay ku halaagsameen askartii kenyaatiga ahayd ee la socotay gaarigaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinada ku daabacan mareegta waxaa ka mid ah saddex dowladood oo kulan ka yeeshay arrimaha soomaaliya iyo suudaan warmurtiyeedna soo saaray magaalada alqaahira ee caasimadda waddanka masar waxaa ka dhacay kulan cusub oo ay isugu yimaadeen saddex dowladood oo qayb ka ah loolanada isdiidan ee ka jira geeska qaaradda afrika wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jabuuti suudaan iyo masar ayaa shirar gaar ah ka yeeshay arrimaha badda cas iyo siyaasadaha ka soo kordhay bariga afrika beder cabdulcaadi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee nidaamka cabdilfataax alsiisi ayaa sheegaya in saddexdan dowladood ee shirka yeeshay ay soo saareen bayaan wadajir ah oo ay ku caddaynayaan mowqifka ay ka taagan yihiin xaaladaha suudaan iyo soomaaliya wasiirada ayaa sheegaya inay taageero buuxa siinayaan sidii uu ciidanka milatariga suudaan dib ugala wareegi lahaa dhammaan dhulka waddankaasi ayna ku garab siinayaan dagaalka uu kula jiro kooxda r s f ee imaaraad ku taageero sidoo kale dhinacyadan ku kulmay waddanka masar ayaa carabaabay in amniga biyaha badda cas ay ilaalinayaan maxamuud cali yuusuf oo ah wasiirka amuuraha khaarijiga jabuuti ayaa isagana kulanka ka sheegay inay soo dhoweynayaan in masar ay xarun weyn oo loojistikada qaabilsan ka samaysato jabuuti waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixinada ku daabacan mareegta waxaa ka mid ah lacago baad ah oo kooxda gurguurta soo rogtay iyo buuq ka dhashay waxaa maanta muddo hakad ku jiray dhaqdhaqaaqa garoonka caalamiga ah ee magaalada muqdisho kadib markii kooxda riddada soomaaliya ay dadka shacabka kusoo rogtay lacago baad ah oo dadku si weyn uga dhiidhiyeen lacagahan oo ah nooc cusub oo baad ah ay kooxda riddadu kusoo rogtay dadka ka baxaya garoonka magaalada muqdisho iyo sidoo kale kuwa ka soo degaya waxayna ku tilmaantay in qofkiiba laga doonayo in uu bixiyo lacag dhan afartan iyo shan dollar oo ay ku sheegeen in lagu siinayo buuq caafimaad warqadda baadda cusub lagu shaaciyey oo kasoo baxday wasaaradda waxay ugu yeeraan caafimaadka riddada ayaa ahayd in ay maanta ka dhaqan gasho garoonka caasimadda muqdisho balse dadka ayaa taa si weyn uga hor yimid waxayna keentay buuq iyo in uu hakad galo dhaqdhaqaaqii garoonka kooxda riddada soomaaliya ayaa goor dambe oo maanta ku qasbanaatay inay mar kale soo hadasho iyada oo markan warqadeeda soo marisay waxay ugu yeerto wasaaradda maaliyadda taasi oo gebi ahaanba diiday qoraalka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka joojisayna in uu dhaqangal noqdo go-aankii hore ee dowladda riddada ee uu madaxa u yahay murtad xasan gurgurte madaxda iyo wasiirada kooxda riddada soomaaliya ayaa caan ku ah inay kala hadlaan kolka ay joogto baadda dadka shacabka ah wasiir walba ayaa u horumaraa in uu jeebka ku shubto lacagaha baadda ah ee dadka rayidka sida xoogga ah looga qaado waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dagaalo mar kale sool ku dhex maray maamulada somalilan iyo s c khatumo dagaalada ugu culus ayaa waxay ka socdaan deegaano lagu kala magacaabo buuqdharkeyn iyo yiile oo ka tirsan gobolka sool waxaana dhinacyadu ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan sida ay ku soo warramayaan dad goobjoogayaal ah waxaa dhinacyada soo kala gaaraya gurmad ciidan iyadoo mid walba uu isku dayayo inaan looga itaalroonaan dagaalka waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaadaha warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday waxaana ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka dalka sidoo kale waxay wakaaladu daabacday warbixin ku saabsan bayaan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul carab oo looga hadlay halaaga gaalkii sweden ku gubay musxafka qur-aanka kariimka xubintiina waa inaga intaa caawa cabdulqaadir aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed oo xubintii hadalhaynta inoo soo jeedinayay waa hagaag dhegaystayaal sida qodobada barnaamijkeenaba caawa eedu ku maqlayseen wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaynu ka waraysanay arrimo dhowr ah waraysigaas oo andalus la yeelatay sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose waxa uu kaga hadlayaa arrimo dhowr ah sida horumarka waxbarashada dacwada iyo sidoo kale waxqabadka dhanka arrimaha bulshada waraysigaas oo uu inoo qaaday walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman kusoo dhowaada bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waraysigan gaarka ah waxaan la yeelan doonaa insha allahu tacaala sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan weliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekhana ugu horeyn soo dhowow kusoo dhowow idaacadda islaamiga alandalus wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu jazaak allahu khayran waan dhowahay idaacadda andalus waan u mahad celinayaa adeega ay bulshada u hayso jazaak allahu khayran
sheekhana ugu horeyn waxaad inooga warantaa xaaladda guud wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose aan ku sugannahay
bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam jazaak allahu khayran xaaladda guud ee wilaayada way degan tahay wax culays oo hadda taagan oo jiro ma jiraan alxamdulilah dadka waxaa weyaan waa waa shareecada ilahi subana wataala hoos harsanayaan dacwadii iyo masaajidii iyo kheyrkii iyo xalaqaadkiina waa socotaa wax culays oo hadda taagan ma jiraan alxamdulilahi xoogaa waa un roob yaraan oo sanadkii hore sanadka hadda aan soo dhaafeyna jirtay unbaa deegaanada qaar ay ka jirto xoogaa marka dadka abaare iyo meelaha qaar ayaa laga sheegayaa wax culeysoo hadda taaganna ma jiraan alxamdulilah dadkana waa ladan yihiin wax cudurro hadda oo la sheegayna male dadka way caafimaad qabaan alxamdulilah si aan ka warqabno xaaladiisi guud way degan tahay
sheekh cabdisamed muddooyinkan waxa aad qaadeen xamlo ballaaran oo dhinaca waxaygelinta ah si gaar ah kulamo aada la yeelanaysaan qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ahdaafta kulamada lala yeelanayo qabaailka iyo dowraadka loo qabanayo maxay tahay jazaak allahu khayran kulley qabaailka dowraadka hadda uma uma horeyso horaa loogu qaban jirin lakiin hadda xamla oo qabaailka lagu tacbiyanaya wadnaa dhowr qabiila dowraad loo soo qabtay kuwana waynoo dhiman yihiin inta ramadaan laga gaarinaa rabnaa insha allahu tacaala ilaa iyo dhowr qabiil inaan aan dowraad uga qabano ahdaafta aan ka leenaa waxay ahayd in la tacbiyay qabaailka oo taabicaaba lagu sameeyo la diyaariyo odayaasha hadaf kale oo aan ka leenaxay ahayd inay dacwada mushaarikeeyaan oo qeyb ay ka noqdaan hurmuud ay ka noqdaan leanna dadka waxa loo haayo oo odayaasha mas-uul ugu yihiin waa dadka diinta inay gaarsiiyaan waxaa kale iyadana laga lahaa oo laga lahaa dadka qabaa'ilka inay mushaarikeeyaan jihaadka cadowga lagu soo horjeedo ee qeybtooda ay ka qaataan waxaa kale oo mugtahay qeyb ka ah ahdaafta laga leeyahay in la dareensiiyo odayaasha leanna dadka loo qabanaayo waa nabadoonada iyo waxgaradka iyo dadka hoose waa dadka dowraadka loo qabanayo marka mas-uuliyadooda iyo mugta in la dareensiiyo si hadhow mugta uga cadaab mudanin xoogaha la dareensiiyo tacbiir caamna lagu sameeyo ogaadaan waxaa kale oo mugtahay ka mid ah ahdaafta laga leeyahay dadka qabaa'ilka shaqwadooda iyo mugtahay in la dhegeysto iyagoo wada dhan wixii ka cabanayaan iyo la dhegeysto wixii looga jawaabana looga jawaabo waxaa kalena dee insha allahu tacaala sharciga ilahi subana wataala wixii dee ay ugu maqanna sharci ilahi ay ku raadsadaan wixii dhexdooda yaalan la xaliyo intaasaa hadda ugu weyn waxyaalahan dee aan ka lahayn qabaailka dowraadka loo qabanayo wayna badan yihiin qaarna waanoo dhamiyan qaarna waan soo qabanay waana sii wadan doonaa insha allahu tacaala sheekhana dhinaca kale wilaayada waxa ay ku holaneyd diyaarinta macalimiin ee kasoo jeeda qabaailka kala duwan ujeedka wilaayada iyo arinkaas kaga aadan muxuu yahay ee u diyaarinaysa macalimiinta jazaak allahu khayran waa qorshahaas kulley muddo adiga laba sano ama saddex sano ka hor uu soo bilowday qabaailka inay macalimiin mugtahay baadiyaha tuulooyinka laga keeno la tababaro muddo lix bilood la haayo nudqigooda la saxo kadibna lagu celiyo madaarista laga keeno mar hore lagu celiyo reer tunya ugu horreeyey waa lagu liibaanay macalimiin badanaa soo takhrujtay waxaa weeyaan deegaanada lagu celiyo madaarisaa loo furay kuwa ahaa madaarisa aan u furneenna kuwi cusub aa loo furay kuwii hore u furnaayna madaaristooda lagu celiyey waana lagu faa'iideeyey dadka waxa weeyaan dadka da- ee, yaryarkan waxbay barayaan dadka waaweyn waxbay barayaan say dacwada qeyb ugu noqdaan ayaan mogtahay arrintaa loo sameeyey waxaa ku xigi reejideegana waxa weeyaan waa macalimiina loo tababaray ilaa iyo sideed iyo toban madarasa ayaa ka furan deegaanada hadda reerka ee degaan Ee, waana la furay ilaa iyo kun iyo saddex boqoloo ardayaa ku xareysan oo wax ka barta madaaristaas hadda iyada ah Ee, falilah alxamdu wax badanana waxa weyaan ee, laga faa'iiday waxaa kale iyadana macalimiintooda loo tababaray la ta'hiiliyey ka mid ah oo muddo lix bilood la soo hay reer muduluud oo hadda qabanqaabada madaaristii qaabka loogu furi lahaa ee hooshooda lagu jiro guddi loo xilsaaray wilaayadii ay ka kooban rag odayaal ah iyo culummo ah ka kooban loo xilsaaray sidii madaaristooda loogu furi lahaa waxaa hadda noo xareysan iyadana oo macalimiin ee, ilaa labaatan gaaraya reer garre oo xareysan oo haddana la rabo in bishii labaad hadda ay galayaan ilaa lix bilood in lasoo hayo la rabo haddana kadibna deegaanada lagu celiyo sida qabaa'ilada kale oo deegaanada lagu celinay si mugta dacwada iyo khayrka iyo wanaagga ee mogtahay ee qayb uga noqdaan tan kale oo hadaf kale leh waxay macalimiinta carabkooda in la saxo si dadka wax fiican u bara wax sax ay u baraan oo carabkooda la saxo madaarista aan furayn dhan waa madaaris tajwiid ah oo waxaa weyaan dadka nudqooda looga saxiy macalimiinta waxa weeyaan insha allahu tacaala jazakum allahu khayran wax badanna insha allah waa ka rajeynayna qabaa'il kalena waynu dhammin yihiin insha allahu tacaala waana wadi doonaa intay tabarteena la egtay insha allahu tacaala Ee, sheekhana dhowaan waxaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan shabladase soo gaaray ee, rag ishraaf ah oo ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada xarakada shabaab almujaahidiin iyaga oo marayay guud ahaan degmooyinka kulamo iyo dowlaadna ee la yeelanayay u qabanayay qeybaha bulshada dadka sidee u dareemeen ee, socdaalkaasi
Ee, socdaalkaas oo jira ee, deegaano badan oo iskuulle ay ka fur yihiin la marmarayay kuwa aan iskuulle ka furneenna waa la tagayay si idana bal in laga keeno daraaso laga sameeyo in iskuulaad kale laga furi karo Ee, guddigaasi maktabka ee, tarbiyada iyo wilaayada iska kaashaday shaqadaasna waxa weyaan way qabsoontay falilahi alxamdu deegaano badana la maray dadkana waxa weyaan waa lala kulmayey nashaadaad oo ardada ay sameynayeen iyo mugta dowraadna qeyb ayay ka ahayd ee, macnaha jowladaasi wayna noo qabsoontay meelaha la tegay kuntuwaari ayaa ka mid a waxaa la tegay qoryooli ayaa ka mid a iskuulle afar ay ka furan yihiin waxaa la tegay de- m- eh, awdheegle oo meesha tu- eh, muwaarag ayaa la tagay daarsalaam ayaa la tagay meelo badanaa la maray Eh, farsooley iyadana aan rajeynayn inaan iskuul ka furno iyada naftooda waxbaa la isku dayay laakiin weli ma ma soo horgelin iskuulkaas ma furmin macalimiin iyo waxbaa la raadiyey welina waa lagu raad waa- waa lagu jiraa howshaas insha allahu tacaala wax badanna waa laga faa'iiday dadka qabaa'ilka lala kulmaayo waxaa la dareensiinaya waxbarashada ahmiyadda ay leedahay si ay qeybtooda uga qaataan waxa weyaan madaaris badana noo furan marka jazakallah khayran arrintaas waxa weyaan waa lagu najaxay wax badanna waynoo dhiman yihiin insha allahu tacaala saan rajeynayno inaan qabanana waa ku raad joognaa insha allahu tacaala Ee, sheekh cabdisamed xagga horumarada ee kusoo kordhay gobolka inooga waran iyo waxqabadka ku aadan wilaayada ee qeybaha kala duwan maadaama gobolkan uu caan ku yahay ee dhinaca beeraha
Eh, jazaaka allahu khayran kolley dee waa un la dadaalayay shaqooyinna waa socdeen waxna waa noo dhiman yihiin waxna waa noo qabsooman ilaahi subxana wataala aan ku mahadsan annagoo bulshadeenna iyo mogtahay kaashanayno ilaahi subxana watacaalana mogtahay noo fududeey Eh, waxaa kale waxyaalaha hadda noo qabsoomay oo la xusi karo waxaa ka mid ah in mar dhowr jeer oo isku oo mogtahay kala duwan la qoday webiga si dadka biyaha ay u gaaraan haddana shaqadaas way bilaabatay oo qeybo ka mid inaan hadda qodnaan rabnaa oo muddo adig eh, ilaa iyo masaafo adiga labaatan iyo soddon kilomitir ka badan aan rabno hadda webiga inaan carro bixino maadaama webiga uu duugmay soddonka sano iyo burburka u jiro webiga aan la qodin qodninkaas wuxuu kasoo bilowday sablaal kasoo bilowday ilaa iyo tuuladan dacaaraha la yidhaahdo oo hoos tagta degmada kuntuwaarey ayuu ku ekaa haddana dacaaraha laga soo bilaabay tuulo kale oo idana degmada kuntuwaarey ayaa la geeyey haddana ee, waxaa la- meesha laga sii bilaabi rabaa ilaa iyo qoryooli ayaa la gaarsiin rabaa insha allahu tacala hansaan rajeynayno taas way noo qabsoontay waxyaalaha kale noo qabsoon waxaa ka mid a dee soo kordhay dee waa iska badan yihiin wax badanna way noo dhiman yihiin masaajida waaweyn oo la dhisay oo ka mid ah kuntuwaari hadda masaajid weyna laga furay oo dadkay ku cibaadaystaan Ee, ugunji saasoo kaleeto masaajida hadda ka socda dhismihiisa gabagaba maraayo masaajido kale de waa la furay maraakiis badan waa la furay oo soo kordhay waxaa ka mid a dee horumaraha ee la xusi karo oo xagga horumarka dacwada ah madaaristan iyo macalimiintan iyo la ta'hiilinaya madaarista la furaya ka mid ah iskuullahaas oo soo kordhay iyadana oo la furay oo deegaano qaar laga furay oo degmada qoryoolkooda afra laga furay farsoolio hadda mid dhisay oo asagana la furi rabo insha allah tacaala waxaa kale horumarada ka mid ah isbitaalka weynaayo dee kunyi barow oo dadweynaha muta ay ka faa'iidaysteen oo gobolka waxaweyaan isbitaalka keliya la dhihi karo maanta waxaweyaan waxaweyaan baahi caafimaad ayaa muta dadkan ay u qabeen maantana waddoba la dhihi karo ayaa noo furan waxaa kale jaamacad ayaa noo furan oo laga furay meesha la yidhaahdo kumi barow laga furay jaamacad alqima laga furay iyadana waxay kamid yihiin waxyaalaha noo qabsoomo ilahi subana watacaala uu noo fududay wax badanna waa noo dhimayna insha alla tacaala kowna ma joogno wax kalena insha alla taala waa rajaynaynaa ilahi subana wataala ha noo fududeeyo
sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan weligii wilaayada islaamiga shabradaas ayaa tahay fursaddan ay ku siisay andalus ugu dambeyn maxaad baaq u jeedinaysaa guud ahaan dadka ku dhegeysanaya
dadka si guud horta waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi dadka muslimiinta waan salaamayaa waxaan leenahay kolley maanta dadka muslimiinta wax badanay ogaadeen maanta waxa laisku haya way ogaadeen maanta mujaahidiinta iyo kuwa kasoo horjeeday murdiinta waxay isku hayaan dadka muslimiinta maanta way ogyihiin xaqiiqatan waxaa la rabaa qof kasta oo muslim ah maanta waxa weyaan diinta ilahi subana taala u daqnanaayo nebi maxamed sal sl cirdigiisa inuu difaacal rabo inuu safka muslimiinta soo galo mogtahay uu dhexdhexaad ka noqonin howlaha socdo dadka muslimiinta si guud uga baaqi lahaa waxaan kaloo dadka muslimiinta dhihi lahaa hadday ilahi subana tacaala ku mahadiya nimcadan iyo amnigan iyo barwaaqadan uuna siiyey ilahi subana taala ugu mahadnaqno oo mogtahay ilahi subana tacaala ziyaado inuuna siiyana uu noo sii joogtayna allah aan weydiisano insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta marka inay baraarugaan oo fadhiga ay ka kacaan maanta cid kale oo noo maqan ma leh waxaa u maqan dadka muslimiinta ah walaalahood mujaahidiinta iyo wiilashooda ayaa u maqan cid kaloo u maqan male ilahi subana taala u maqan uma dadka walaalaha mujaahidiinta ilahi waafajiyay diinta inay u dagalamaan ambaa u maqan marka garabkooda noqda soo dhoweeyey insha allahu tacaala cadowgaas ummadda mugtahay kii nool iyo mid kii dhintay iyo mid nool midna aanan mugtahay u abeelinin kasoo haraan dhihi lahaa waxa weyaan maanta waxa wax badan oo tali iyo tusaale idinkugu filan waa aragteen qabuuraha la faganaayo dhulka la iibsanaayo baddi oo la iibsanaayo oo arkaysaan cadowga ilaahi subana watacaala ee soo jireenka ahaa soomaaliya iyo dagaal kala dhexeeyey in wadanka loo gacangelinayo si farsamaysa loo gacangelinayo waa dareemaysaan marka tashadaan dhihi lahna dadka muslimiinta tashada cadowgaasna waa ku aadnaya aan iska dhicinno waxa weyaan iskaalmaysanno oo aan iska dhicinno intaasaan dhihi lahaa dadka muslimiintana jazaaka allahu khayran hada wabilahi towfiiq waa hagaag dhegeystayaal codkaasaad maqlayseen waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo waraysigaas aynu la yeelanay mashruucii macawisleyda ee ugu sawirta ahaa ee ay ka macaasheen madax ka tirsan murtadiinta ayaa haatan waxaa meel cidlaha ku soo dhacay maleeshiyaadkii lagu adeeganayay ee maliibaanayaasha lagu liibaanay waxaana maleeshiyaadkaas xaalad quus ah ay ka muujinayaan deegaanada ay ku nool yihiin halkaasoo markii horeba laga dhiganayay xaabo lagu shito dabka laba macawisley oo taa'ibiin ah oo ka kala yimid wilaayaadka mudug iyo galgaduud ayaa waxaa waraystay idaacadda islaamiga al andalus waraysigaas oo aan si gooni gooniha u qaadnay ku soo dhowaada innaga oo ku horumarayna taa'ibka macawisleyda ee galgaduud maxamed cabdi maxamuud waa magacayga waxaan ka tirsanaa qolyahan la yidhaahdo macawisleyda waxaan uga biiray magaalada muqdisho gaar ahaan degmada daynile siib badanoo soo dirsaday waa la iga ajiibay waa kanaha hor imaaday deegaanadiidii aan kusoo laabta waxyaabaha markii hore laguu sheegay sabab u ahaa inaad ku biirto nimankaasi riddada ah maxay ahaayeen tashkiilaad badan howlo badan waa baashu way ila gadoontay oo aan macnaha maaragtay aqbalaadeydii aniga aan fikiro badan aanan anigu aanan fikirin aqbalaadeydii fududaatay kabacdi kii aan galay laakiin fikiro badanoo ugu jiray qorshe aan uga bixlaan raadinayay kasoo laabta marka wax shaqaha gooniyo aan u haya ma jirin oo hadda waxa aan macnaha ka qayb galay iyo un adiga deegaan hebel tag ka laabo mid kale tag ka laabo mid kale tag waxyaaba iska dawareega keliya
waxaad iga warantaa sida lagugu soo dhaweeyey wilaayada maasha allah si wanaagsan oo wacan alxamdulilah rabbilcaalamiin waa danahaygii aan rabay kulliyan weliba igoo si fududa waa la ii dhimeeyey waa la ii oofiyey ma laga yaabaa rag badan oo saan oo kale isu soo dhiibay haddana dib ayagoo qoryo wata wilaayad kusoo duulaa la arkay adig inaad dib ugu laabato ma laga yaabaa arrimahaas maya maya maya ma dhacayso ma dhacayso ma dhacayso waayo qof kasti iyo garaad garashadiidu nimay ku filan taanahay nin waxaan ahay maskaxdiisa iyo imaankiisu ay shaqayso ogaal badan le wax badanna og marka ma filaayo inay dhacayso taas insha allah mana dhici doonto maasha allah waxaa ii qorshaysan hadda aniga deegaan ahaan intaan ku dhashay ani hadda nin xamaalitaan ahay wallahi nin ayaga dhamaba iska daruuf socota ah waa macnaha wax daryeel ah wax macnaha maaragta baraarujin ah wax oo lagu hayaabo ma jirto waa uun iska ha socoto ha socotodaas aad isaga qayb noqonaysaa haddii aad naftaada daa'im kuu noqoto alxamdulilah haddii aad kuga odana waa uun adiga iyo allaha
maxaad baaq aad u jeedinaysaa dhalinyaro badan ayaa ku kadsoomay maleeshiyaadkani oo gaala raaca maasha allah lindas waxaan leeyahay waa fekera maskaxdiina dib ugu laabta wixii wacan waa dareemi kartaan meeshii wacan ta fekertaan aada maxaa farqiga u dhexeeya mujaahidiinta markaad u timaaday iyo markii nimanka gaalala jirka aad la joogtay wallaahi farqi weyna u dhexeeya horta meesha daryeel iyo maaragtay maaragtay xurriyad haddii la yidhaahdo wilaayadda islaamiga xagga waa uun iska soco adiga dadkii aan fakeraynin oo maskaxdiisu aysan shaqayaynina waa hagaamo waaweyn oo ka dhacaya saaxiibadaada kaala tirsanaa safkaasi oo hadda aad ka toobad keentay maxaad fariin gaar aad u diraysaa dadaa ku yaqaana codkaaga yaqaana adiga ku yaqaana oo ku dhegeysan doona maasha allah waxaan leeyahay meeshaas waa wada aragnay idinkuna waad aragteen anna waan arkay intaan gartana waad garataan hadda meesha idin wacan waa taqaanaane isaga baxa isaga soo laabto isaga baxo kasoo hanuuna markan iyo mudug iyo waraysigii aan la yeeshay daa'ibkan ka soo goostay safka cadowga
dumar maxamed maxamed cusmaan oo ku sugnay degmada xarodheere marka waxaan kugu deenayaa nimankaas inaysan faa'iido lahayn oy keyrna lahayn oy gaala toosan yihiin ma garat macalin waxaan qaban jirnay wax saasa maana qaban jir laakiin do macnaha caadi waan ku qaldamay marka hore oo wax wadankaa la xoreyna saan waaye ilmanimo aan ku galay iyo shaydaannimo marka hadeertaana ilaahay iga soo hanuuniyey marka waa iska alxamdulilah ilahay hadda iga soo hanuuniyey nimankaas niman marka munaafiqiin oo dadka qaldayaan oo sirayaan oo dhiigga bani-aadanka ay qamaysteen ay dadku ku qaldayaan ayaan ku marka ku baaqayaan kuna qaldamay marka hadeertaana ilaahay iga soo hanuuniyo waaba ka ka soo baxay marka maasha allah la talaatiyo afar sano camal meeqa sannadood ayaad ka mid ahayd ciidankan xaadiyo hal sano iyo barcan warab jiray adiga guutadee marka ka tirsaneed ama qeybtee la howlgeli jirtay markaad joogtay xarodheere laaslin kamid aha maxaa marka mushaar lagu siinayay aa ku qaadanaysa mushaar max mushaar male maalin waxa waaye waa badaf maqalla ilaha lagu siinaya ta lagu leeyahay waardiya xagga ka qabo saas yeel haddana gumaysi gumaysi afar laatataa lagu haynaa waa wax mushaara ma lahayn si macusley ay u tahay magacooda ha intee dagaalka oo kale aad ka qayb gasheen
dagaal horta aniga waxaan wax ka ogahay taarix aadan midkii ahaa masaa- meeshaan degaan taarix aadan ahay aniguna maxkama aana gelino oo ilaahay baa igu ogaama ma aana waajifado macawisleydii loogu talagalay inay aagaas ka dagaalantaad ahayd miya haa raggaas baan kamid ahay oo macnaha aan ka tirsanay haddeer wax saas oo oo saas hadda kuma harinba oo wax nuxurba kuma harinba inta yartaan hadeertaan dhexdoodana waaba iyagii baa kala socdaba oo hadeerta gabar iyagaa soo socda marka aniga hadda waa u baaqayo kulle waxaan meeshaas nooyo wax faa'iida male hadda inaad kasoo baxdina isku daya oo sidai adiga soo bixi lahaydina ka fakara oo ka talgaara marka yaa maamul idin ahaa oo aad hoostegi jirteen ama taliyo ciidan idin ahaa waa gaambur ina leedah wax alla wixii oo daraam isaga noosoo mari jirin oo oo iyo cunto iyo si walba ahaadeen marka maryaan tuuga ha waayo ilaahay xaqiisa kartaba waa gartay ilaahay iga soo gaasha kolley waxay ila tahay mar dambe iyo magaco awalna weligay ma jeclayn hadeertaana ilaahay igu mooga mar dambe waayahay waxyaabihii aad ku soo aragtay inooga sheekee ee maleeshiyaadkan murtadiinta iyo macawisleyda aad ka tirsaneed intuba maadaama xardheere aa wada joogteen ee iga sheekee waxyaabaha adiga aad aragtay oo aad ku leedahay qolyahan waa gaalo waxa waaye horta marka koobaad rafaad iyo sirac iyo intaba baahi iyo haddana bilaa salaad salaad la-aan oo ay sheegeen wax salaada ilaahay tukanayn oo aan soomayn oo aan diin ilaahay ku dhaqmayn masaajida dadkii aan u ogolayn subax alisadii aan la soo gelayn oo alisadii lagu tukanayn oo ceshihii badan aan lagu tukanayn oon wadooyinkii la dhahayay macnaha masaajida loo gelayay oon la mari karin oo loo mari karin marka dhankaas anigu hadda kulley waxay ila tahay anigu aan horta muslimiin ma dhigi karo Ma- sababta ay masaajidda u diidayaan waa maxay waa cabsi macnaha waa macnaha waxay leeyihin waa cabsanayna waasa ayaganba salaad tukayn muslimkii salaad ka jirana uma ogola hadda ilaahayna uguma ogay hadda dagaal aan inta galay oo xabad inta ka riday qof bini-aadana ilaahay uguma dilin hadeertaana inaa dilana ilaahay uguma kasino haddana ilaahayna uguma keeno dhiig bini-aadan waaya qorigii waana iyo ka daba keena hadeer qorigii iyo booshkii aad ku dagaalamaysay ma ka soo tagatay mase hore usoo qaadatay qorigii booshka ma aanan lahayn macalin marka laakiin meel horta waxaan rabay inaan soo qaato meel aan macnaha la maro oo anigii cabsanayo waxaan islahay haddii lagu qabto haddii lagu qaba lahayn anoo xataa soo socda hadda anoo xataa balan qor la-aan soo socda hadda haddii lay qabalay qabalahayeen waa idili lahayeen laakiin ilaahay ugu marka maba iguba kalifin meel aan kusoo qaadana ma ana haysan macna ilaahay lama wakiilana hadda kulli waa ka roonna macna waa ilaahay haddana waa ka toobad keenay ilaahayna ugu hoga murdabad ilaahay insha allah tacaala adiga xarar dheere un bis miyaad joogtay mise e, e, meelo kalena oo aadi jirtay maya ana xardheer kama tegi jirin intaasaan ku roona xaafada ay deganaa jirtay xaafada aan ka joogi jira badanaa ku mashquuli jiraba hadda xaaladda guud sawir inaga sii e, waa sidee nolosha maleeshiyaadkan murtadiinta ku sugan xarar dheere kuwaasu macalin muslim ma dhiirna lafna ma hayaan hadeertaana kulle waxay la tahay iyagaaba hadeertaan ma adaa arki ma arki doona maqli doona hardeerada oo dhulka la tegay oo kale ayaaceen ama waa carareen inta yara joogtaan hadeertaan ayaga kasoo socdaan magarat oo maleeshiyaadka mayaa baxsanaya
waaba iyaga dhexdoodaba aan aa isdilayaba maalin aan mid dilay lama arko macoosley ama dowlad ha ahaato aan maalin diyaarada aan loo qaadin lama arko الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii faafreebka wararka oo caawa qodobo kala duwan idinku maqasheen intaasa inuu joogo tani kulantideenna dambe barnaamijkan oo kale ah intaan ku kulmi doono dhegaystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب